bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa fي dikri bni صayaadi bni صayaad sheegitaankiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ibnu sayaadna waa la yidhaahdaa ibnu saa-idna waa la yidhaahdaa arrinkiisana wuxuu ahaa arrin mushkil ah oo inuu dajaal ahaa iyo in kale ayaa marka aada ishkaal badan oo ugu jiray shaki laakiin wuxuunan ku jirin inuu ka mid ahaa dajaaliinta dajaalun min addajaajila inuu yahay shaki kuma jirin laakiin dajaalkii weynaa inuu yahay iyo in kaleba arrimihiisu ishkaal ay lahaayeen qala baabu qala xadahanaa sufyaan bnu wakiic qala xadahanaa cabdulaclى wahuwa ibnu cabdilaclى asaamiy can اljurayriyi wahuwa saciid bnu iyaas aljurayriy can abi nadrata wahuwa almundir bnu quca almundir bnu malik bni quطca alcabdiyu hiqat can abi saciidi qaala saxibani bnu saa'idin ibnu saa'id ayaa ila saaxiibay imaa xujaajan ayaan ahayn dad markaa xaj u socdo wa imaa muctamiriina ama dad beytka ziyaaranayaan ahaynoo muctamiriin ah faindalaqa annaasu dadkii way tageen wa taraktu ana wahuwa dadkii markaa socodkoodii bay meelo ku kala tageen aniga isaga ayaa nala nala isaga keen tegey falamaa khalastu bihi markii aan u saafigaroobay oo aan keligay aan la noqday isaga iqshacrartu minhu waa ka jiriracooday wastawxashtu minhu waanan ka aanfariirayo yacnii waxaa igaga dhacay waa ka diday ayb istixaashku qofku in wehel la-aan inaad dareento way wastawxashtu minhu yacnii waan wehel la-aan ayaan ka dareemay xaggiisa isagoo ila joogo mimaa waxa ayaan ka aanfariiray ayaan ka jiriracooday oo aan wehel la-aanta ka dareemay yaquulu nnaasu dadka ay ka dhahayaan fiihi isaga shanigiisa falamaa nazaltu markaan degay qultu lahu waxaan ku idhi dacma taacaka alaabtaada dhigo xaysu tilka shajara geeddaas meesha ay tahay alaabtaada dhig qaala fa absara hanaman ari ayuu arkay fa akhada alqadaxa haruubkii ayuu qaaday fandalaqa waa tegay fastaxlaba waa maalay hashi neefkii ariga ahaa uma ataanii bilabanin caano ayuu iila yimid faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa abaa saciid ishrab cab fakarihtu waan kahday an ashraba can yadihi gacantiisa xaggeeda inaan ka cabo shay-an wax limaa yaquulu nnaasu fiihi waxa ay dadka ka dhahayaan darteed yacnii ninkaa caano uu soo maalay gacantiisii kusoo maalay inaan cabo waa ka ashashay leanna ninku war badan baa dadku ay ka dhahayaan ayb faqultu lahu waxaan ku idhi hada alyawmu maanta yowmun maalin waaye saa'ifun aada u kulul wa inii akrahu fiihi labana aniguna caanaha waan dhibsanayaa maantoo kale iga daa buu yidhi caano maantoo kale ma cabayo maalin kulul waaye ayib faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa abaa saciid hamamtu waxaan hamiyey an aakuda xablan xarig inaan qaato fa uuhiqahu aan ku xiro ilaa shajaratin geed uma akhtaniqa aan isceejiyo limaa yaquulu liajli maa kii dartiisa yaquulu nnaasu dadka ay dhahayaan lii aniga ay igu dhahayaan wafiya shanigaygana ay ka dhahayaan waxay dadka igu dhahayaan igana dhahayaan ayb limaa yaquulu nnaasu lii waxay aniga igu dhahayaan fiyana waa shanigayga waxa ay ka dhahayaan wafiya qaala ara-ayta markaa wuxuu yidhi ara-ayta bal ka waran man khafiya calayhi xadiidii qofkii uu ka qarsoonaado aniga sheekadayda iyo warkayga falan yakfaa caley dadka yacnii qofkii uu ka qarsoonaado la garaybay falan yakfaa calaykum idinka idinka qarsoonaan maayo shanigayga saxaabadii nebigaa tihiin oo dadka waa ka cilmi badan tihiin idinka man khafiya calayhi xadiidii qofkii aniga warkayga iyo shanigaygu uu ka qarsoonaado haba ka qarsoonaadee falan yakfaa calaykum idinka idinka qarsoonaan maayo alastum miyaydnan ahayn aclama annaasi dadka kuwa ugu cilmiga badan bixadiidi rasuuli llahi sal ll ly slam nebiga xadiidkiisa yaa macshara alansaar war ansaaray alam yaqul rasuulu llahi sal ly slam nebigu miyownan dhihin inahu kaafirun dajaal waa gaal dajaalka weyn waa gaal sow nebigu ma dhihin waana muslimun aniguna muslimaan ahay alam yaqul miyounan dhihin rasuulu llaahi sal ll slam nebiga inahu caqiimun waa mid madhalays ah oo aan dhalaynin laa yuuladu lahu looma dhalo oon loo dhalaynin waqad khallaftu waladii bilmadiinati waa kaana cunugeygii madiinaan uga soo tegay anuu nin wax dhalayaan ahay alam yaqul rasuulu llahi sal l slam nebigu miyounan dhihin laa yadkhulu ma gelaayo ow laa taxilu lahu uma xalaal aha makatu maka alastu miyaanan ahayn min ahli lmadiinati aniga reer madiina wahuwa isaguna daa waa kan anطaliqu macaka aan kula tegaayo adiga ilaa makata mako alastu min ahli lmadiinati miyaanan ahayn wahuwa isagaa isu jeeda marka wahuwa isagu daa waa kan anطaliqu waan tegayaa macaka adiga la jirkaaga ilaa makata makaanba u socdaa sow ma arkaysa dajaal maka ma gelaayo sow lama dhihin iyo madiina waaba u socdaa miyaadan arkayn qaala fa wallaahi baan ku dhaartay maa zaala ma uunan ka zuulin yaji-u bi haadaa wax kan inuu la imaanayo xataa qultu ilaa aan idhi falacalahu makduubun calayhi war amaa lagu been abuuranayaa ninkan ilaa aan iska idhi uma qaala wuxuu yidhi ya abaa saciid abuu saciidow wallaahi baan ku dhaartay la ukhbirannaka waan kuu waramayaa khabaran sheekan kuu sheegaya xaqan oo xaq oo dhab ah wallaahi innii la acrifuhu waan garanaa buu yidhi wa acrifu waalidahu waalidkiisna waan garanayaa wa acrifu waan garanayaa ayna huwa meesha uu isagu yahay asaacata saacaddan min alardi dhulka uu ka joogo qultu waxaan idhi buu yidhi tabban laka saa'ira alyowm war halaag ha kugu dhaco maalinta inta ka hartay saas ayaan idhi buu leeyahay xadiidkan inkastoo sanadkiisu dacfi ku jiro sufyaan ibnu wakiic warinaya haddana laakiin waa xadiid mutaabaca lahoo saxiix ah qaala alimaam abuu ciisa hada xadiidun xasan arrintiisu marka in ishkaal ku jira xadiidkan uu tilmaamaya madiina waa joogaa maka waakaa waa gelayaa wahaakada ayb qaala hada xadiidun xasan qaala marka laakiin waxaa la dhihi karaa de dajaalku waqtiga loo diiday makii madiina iyo ma gelaya iyo la yidhi yani isagoo dajaalku marka uu dhulka ku nagaanayo waa afartan maalmood afartankaa maalmood ou dadka dhulkii ku faafayo ou dadkii dhuminayo baadiyeynayo makayo madiina ma geli karo dabcan ayb eisaga marka ninkani in maadaama uu makana galay madiinana ouba deganaa ayuu wuxuu leeyahay taasaa waxay tusaysaa dajaal inaananba aniga ahayn qaala hada xadiidun xasanu saxiix qala hada xadiiثu xasan qala xadaanaa ab qala xadaثanaa cabd bnu xumayd qala xadaثanaa cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaam qala akhbarana macmaru can الzuhriyi can salimi can bni cmara ana rasuula اllahi slى اllahu عalayh wali waslama mara bibni sayaadin ibnu sayaad ayuu soo maray fii nafarin maca nafarin isagoo la jira min asxaabihi minhum cumaru bnu lkhadaab ayaa ka mid ahaa wahuwa yalcabu isagoo ciyaaraya ibnu sayaad maca alghilmaani ilmaha la dheeldheelaya cinda utumi bani maqaala qoladaa taagooda meeshooda ayb taagagooda utum jamcu aataam weeyaan aataamna waa yacni utum waxaa weeyaan meesha taagga ah wahuwa ghulaamun isagoo inan yar ah falam yashcur ma dareemin xataa daraba rasuulu llahi sal l slam ilaa nebiga uu garaacay dahrahu dhabarkiisa biyadihi gacantiisa uu ku dhuftay uma qaala wuxuu yidhi atashhadu anii rasuulu llah ma qiraysaa inaan rasuulkii alla ahay fanadara ilayhi ibnu sayaad ibnu sayaad nebiguu fiiriyey qaala ashhadu anaka rasuulu lummiyiin waxaan qirayaa buu yidhi carabta rasuulkeeda inaad tahay dee waaba kaasaad nebigu haddii uu yidhaha carabaad rasuul u tahay aniga iima tihid waayo taana marka waxaa weeyaan islaamnimadiisu inaynan yacni markaa islaam uunan ahaynay tan tusaysaa hadda gadaal dambena marka dabcan wuu ka muslimay qaala wuxuu yidhi uma qaala bnu sayaad linabiyi sala allahu alayh wali wasalam atashhadu ma qiraysaa anii rasuulullah isagaa dhahaya inaan rasuul alla ahay aniga ma qiraysaa faqaala nabiyu sal ll slam nabiga wuxuu yidhi aamantu billahi wa birusulihi allaan rumeeyey iyo rusushiisa uma qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam maa yaatiika maxaa kuu yimaado qaala bnu sayaad yaatiinii saadiqun wakaadib waxaa ii yimaada mid run sheegayo iyo beenlow marka inuusan rasuul ahayn tanaa ku tusaysa faqaala nabiyu sal ly slama khulita calayka alamru arrintii waa laysaga kaa dhex yaaciyey uma qaala rasuulu llahi sal ly slam inii qad khaba'tu laka khabii'an waxaan kuu qariyey buu yidhi shay inii khaba'tu laka waxaan kuu qariyey khabii'an maqbu'an wax la qariyey ayaan laabta kugu hayaayo bal sheeg wa qaba'a lahu wuxuuna u qariyey nabiga sal l slam yowma yati yowma ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiin ayuu u qariyey faqaala bnu sayaadin ibnu sayaad waxa uu yidhi huwa dukhu waxaad ii qarisay waa qiiq huwa dukhu mana wada sheegin waxna waa waxna waa ka sheegay faqaala rasuulu llahi sal ly slam iqsa hoog ayuu yihi falan tacduwa qadraka qadarkaaga ma dhaafaysid qaala cumaru yaa rasuula allah iidan lii i idin faadriba cunuqahu luquntaan faadrib cunuqahu luquntaan ku dhuftee faqaala rasuulu llahi sal l slama wuxuu yihi nabiga in yaku xaqan hadduu xaq yahay yani xaqan bimacnaa hadduu dajaalkii rasmiga ahaa yahay falan tusallada calayhi adiga laguguma salladaayo lianna ciisaa dili doona midkaas wailaa yaku haddounan ahaaninna falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisa waxba khayroo kugu sugan ma jiraan ayb qaala cabdurazaaq yacni dajaal qaala hada xadiidun saxiix qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa cabdulaclى can اljurayriy can abi nadrata can abi saciid waa sanadka xadiidkii horoo kale ayuu soo celiyey waana xadiidkii un qaala laqiya rasuulu llahi salى اllahu alayh ali waslama bna saa'idin ayuu la kulmay fii bacdi turuqi اlmadiinati madiine jidadkeeda qaar ka mid ah faاxtabasahu waa celiyey wahuwa ghulaamun yahuudiyun isagoo ah walahu du-aabatun dhoorna uu leeyahay marka du-aabadu waa dhoorka dhoorka tinta horay ka badanoo dhinacyada dhanna ka xiranoo dhoorka ah ilmaha loo sameeyo ayb ama yacni yahuudda iyadada du-aabadoodu waxay tahay labada dhinacaa tintoodu ay ka lalmataa ayb tintii waa xiirayaan madaxii marka laba kuus ayay u sameynayaan labada dhinacay ka laalaadinayaan marka nacam ayb du-aabada markay sidaas waay yahuuddu ay samaysato wama wamacahu abu bakrin wacumaru nabigana abu bakrin cumaraa la socdeen faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam atashhadu anii rasuulu llah faqaala atashhadu anta adiga maqiraysa anii rasuulu llahi inaan ahay faqaala nabiyu sal ll ly slam aamantu billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhir faqaala lahu nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu ku yihi maa taraa maxaad aragtaa niyahow faqaala wuxuu yihi araa carshan fowqa almaa waxaan arkayaa buu yihi kursi biyaha korkiisa ah qaala nabiyu sal ll ly slam yaraa carsha ibliis carshiga ibliis ayuu arkaa fowqa albaxri oo badda korkeeda ah qaala maa taraa maxaad arkaysaa qaala araa saadiqan wakaadibayni mid hal run sheego iyo laba beenaalayaala aw saadiqiina wakaadiban saadiqayni wakaadiban iyo laba runlowyaal iyo mid beenaalo ah qaala nabiyu sal ly slama lubisa calayhi waa loo dheehgeliyey arrinkii lubisa waa la dheehgeliyey calayhi korkiisa alamru arrinkii baa loo dheehgeliyey fadacaahu waa ka tegey qaala wafi lbaabi can cumara waxuseyn bni caliyin wabni cumar waabi darin wabni mascuud wajaabirin waxafsa qaala hada xadiidu xasan qaala xadaana cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu wahuwa abu jacfar albasriyu hiqat mucamar qaala xadaana xamaad bnu salma can caliy bni zaydin wahuwa caliy bni zayd bni judcaan dacfi baana ninkan ku jiro can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama yamkuhu abudajaali dajaal aabihii waa nagaanayaa iyo wa ummuhu hooyadii halaatiina caaman soddon sanay nagaanayaan laa yuuladu lahumaa aan loo dhalaynin waladun wax ilmaa aan loo dhalaynin uma yuuladu lahumaa waxaa loo dhalayaa ghulaamun wiil acwaru ila adaru shay-in shay kan ugu dhib badan ah yacni adaru shay-in shay midka ugu dhib badan ah oo aan anfac lahayn waa dhibkiisu badan yahay wa aqaluhu ugu yaraan badan wa aqalu shayin shay kan ugu yaraan badan ah manfacatan xagga manfacadana ay huwa adaru shayin wa huwa aqalu shayin manfacatan xagga manfacada tanaamu caynaahu labadiisa indhood waa hurdayaan walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisuna ma seexanayo meeshaa marka wuxuu yidhi alqaadi ciyaad ay laa tuqdacu afkaaruhu lfaasida afkaartiisa xun ma kala go-ayso ayb cinda annawmi marku hurdo hurdada agteeda xataa ma go-ayso likahrati wasaawisihi wasaawistiisa badnaanteeda darteed ambiyada ilaahay laakiin ayagu nebiga tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii buu yidhi nebigu waxyibow laakiin weelayna ninkan laakiin wasaawistiisa iyo shukuugtiisa maba go-aysaba markuu soo jeeda iyo markuu hurdo labadaba waa nin dhiban ayb uma nacata lanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu noo tilmaamay abaweyhi labadiisa aabbo hooyadii iyo aabihii faqaala wuxuu yidhi abuuhu tuwaalun aabbihii waa ragga dhaadheer ayb darbu laxmi marka darbu laxmi macnaha wuxuu ka wadaa khafiifu laxmi hilibkiisu ou yaryahay abuuhu tuwaalun aabihii waa dherer badan yahay tuwaal marka mubaalaqa ku jirta oo inkastoo ay dawaal ka mubaalaqani mubaalaqa badan tahay laakiin middan duwaal iyada lafteeda mubaalaqa ku jirta ayb darbu laxmi khafiifu laxmi hilibkiisu miduu khafiifsan yahay waa kaana anfahu sankiisa waxaad moodeysaa min qaarun inuu yahay yacnii shimbirta afkeeda ayb markaa sankiisu waa dheer yahay baa laga san dhuubanoo dheer buu leeyahay laga wadaa min qaar markaa shimbirta waxaa la yidhaahdaa afkeeda yani afka shimbirta waa dheeryahay saasuu soo dheeryahay macnaha saasuu in ujeedaan wa ummuhu hooyadiina imra'atun haweeney weeyaan firdaakiyatun saasuu idiin dhigaa soo maa daadu dhigaa hay firdaakiyatun ay dakmatun cadiimatun mid weyn weeyaan dawiilatu thadiyeyni qaala abu bakrata abu bakra marka waxa uu yidhi fasamicnaa bimawluudin fi lyahuudi bilmadiinati fasamicnaa waxaan maqalnay bimawluudin kula dhalay fi lyahuudi yahuud dhexdeeda bilmadiinati madiina fadahabtu ana wazubayr bnu lcawaam aniga iyo zubayr bnu lcawaam waan tagnay waxaa dhahayo abu bakra xataa dakalnaa calaa abaweyhi baan u galnay faidaa nactu rasuulillahi sal l slama fiihima waaba tilmaantii nebigu ku tilmaamay labadii labadii dhashay ibnu sayaad baa wiil baa dhashaa la yidhi waa tagnay yahuud u dhashay gurigii markaan tagnay habartii adoogii baan fiirinay tilmaantii nebiga bixiyey weeyaan ayb qulnaa waxaanu ku nidhi hal lakumaa waladun ilmo ma leedihiin faqaala waxay yidhaahdeen makahnaa halaathiina caaman soddon sano ayaan joognay laa yuuladu lanaa waladun ilmo aan naloo dhalaynin oo aan ilmo aysan noo dhalanaynin uma wulida lanaa gulaamun ayaa naloo dhalay acwaru ila adaru shayin wa aqaluhu manfacatan oo isagu huwa isaguba adaru shayin shaykan ugu dhib badan ah wa aqaluhu wa aqalu shayin shaykan ugu yaraan badanna uu yahay manfacatan xagga manfacada tanaamu caynaahu walaa yanaamu qalbuhu tilmaantii bay sheegeen qaala fakharajnaa min cindihimaa waan ka soo baxnay buu yihi agtooda faidaa huwa munjadilun fi shamsi faidaa huwa waaba isaga oo munjadilun dhabardhabar u yaallo yacni dhulka munjadilun mulqan wey mid lagu tuuray uu yahay cala aljadaalati jadaaladana waxaa laga wadaa alardu dhulka faidaa huwa waaba isaga oo munjadilun dhulka u yaallo dhulka jiifo fi shamsi qoraxda dhexdeeda fii qatiifatin marana uu markaa ku dhex jiro busto ama maro walahu walxaal lahu ou leeyahayna hamhamatun ou markaa yacnii nuunuuleynayo hamhamadu waxaa weeyaan zamzamatun kalaamun gayru mafhuum qof hadlayo warkiisana aanaan la fahmaynin ayb fakashafa can ra'sihi madaxiisii ayuu fayday faqaala wuxuu yidhi maa qultumaa abuu bakra iyo zubayr bau dhahayaa maxaad tiraahdeen qulnaa waxaan dhaha waxaanu niri wahal samicta maa qulnaa oo waxaan dhahnay ad uma maqashayna qaala nacam buu yidhi haah tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii indhahaygaa hurdaan laakiin qalbigaygu ma hurdo xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira cali ibni zayd ibni judcaan ayaa ku jira waana daciif ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi xamaad ibni salama laakiin cali bni zayd waxaad moodaa tirmidi agtiisa saduuq inuu ka yahay calaa hada xadiidkiisa waa xasanina xadiidkanna marka waa ishkaal kale inuu dajaalkii yahay iyo in kale ayb qala babun xadatanaa hanaadu qala xadatanaa abu mucaawiyata can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam maa cala alardi dhulka korkiisa ma ahaanayo nafsun naf nafsadda oo manfuusatun naf la geliyey la abuuray yacni makhluuqatun naf la abuuray ah yacni alyawma maanta u jeedaa ya-tii calayha korkeeda uu ku imaanayo mi-atu sanatin boqol sano oo markaa yacni boqol sano korkeeda uu ku imaanayo ma jirayso yani naf makhluuqo ah maa mi maa cala alardi dhulka korkiisa ma ahaanin nafsun naf nafta oo manfuusatun la dhalay manfuusatun mawluudatun la dhalay haddii marka macnaha lagu macneeyo waxaa baxaya looga ixtiraasayaa malaa'igta malaa'igtu kuma jiraan ayaga leanna malaa'igtu lama dhalin ayaga mawluudat manfuusatun mawluudatun malaa'igtii baa baxaysa waxa nebigu ka hadli raba malaa'igta ma aha yacni alyawma maanta naf ma jirto la dhalay maanta nool ya-tii calayha korkeeda uu ku imaanayo mi-atu sanatin boqol sano oo hadda dhima maanta naf nool ha hadday doonto caawa ha dhalato oo boqol sano noolaanaysaa ma jirto xadiidkan marka dadka qaar waxay u fahmeen boqol sano kadib adduunyadaba inay dhammaanayso qaaraa ufahmay saas nacam nebiguna sidaa hadda ma dhihin adduunyadaa dhammaanaysa ma dhihin nacam dadka maanta dhulka jooguu yidhi korko dadka maanta dhulka joogo ee la dhalay boqol sano kadib maanta caawa laga bilaabo ma noolaanayo boqol sano kadib macnaha qarnigaani waa dhammaanayaa waay dadka joogo boqol sano kadib qarnigan dadka hadda joogo way dhammaanayaanuu nebigu sheegay ee adduunyaa dhammaanaysa ma dhihin boqol sano ka ka badan qof gaaraya ma jirana ma dhihin waa mafahm marka qaldan waay walidaalika ibnu xajar kitaab uu ka alifay markaa uu ku magacaabay tacriifu اlfi'ati biman caasha min hadihi اlummati miatan tacriifu اlfi'ati biman caasha min hadihi اlummati mi'atan ninkii boqol noolaaday iyo ka badan tarjamadiisa u qoray si marka xadiidkan fahamkiisu inuusan se sida ay u maleeyeen inuunan ahayn se u muujiyo ayb waxaa kaloo ku magacaabay alfawaa'id اlcaliya fi macrifati man caasha bianahu min alummati fi man caasha mi'ata min alummati almuxamadiyana waa lagu magacaabaa sakhaawi aljawaahir wadurar ayuu ku sheegay fi tarjamati shaykh اlislaam ibni xajar ayb sidaa marka weliba wuxuu ku daray sakhaawi jamacahu lidafci man ankara wuquuca dalika boqol sano kadib in la noolaan karo dadkii diiday ayuu ku radinayay buu yidhi marka ayb mustadilan iyagoo weliba kuwa ay deliishanayaan bixadiidi jaabir waa kan xadiidka jaabir marka xadiidka jaabir marka ay deliishanayaan waxaana uu tilmaamay weliba isaga in looga horeeyo wuxuu yihi waqad sabaqahu dahabiyu wagayruhu lidalika dahabi iyo geyrkiisa xitaa way waa ka alifeen ayb qala wfi lbaabi can ibni cumara wabi saciidin wabureyda qala hada xadiidu xasan qala xadaana cabd bnu xumayd qala xadaana abarana cabdالrazaq qala akhbarana macmaru can الzuhriyi can salim bni cabdillahi wabi bakr bni sulayman wahuwa bnu abi xatmata ana cabdاllahi bna cumara qala salaa bina rasuulu lahi sal slam data leylati buuna tujiyey salaata alcishaai fi akhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii falama salama markuu salaamo noqsaday qaama yani intuunan dhimanin wax yar ka hor markuu salaamo noqsaday qaama waa istaagay faqaala ara-aytukum bal ii sheega ma ogtihiin leylatakum haadihi habeenkiinan tan ah calaa ra'si mi-ati sanatin boqol sano madaxeedu minhaa iyada laga bilaabo habeenkan laga soo bilaabo boqol sano markay kow ku dhahdo laa yabqaa ma baaqi noqonaya miman huwa calaa dahri اlardi axadun qof dhulka korkiisa joogo qofna ka baaqi noqon maayo marka inuu nebigu dadkaas markaas noolaa ugu talagalay khitaabkiisu kanaaba caddaynaya xadiidkan ayb qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi fawahila annaasu dadkii way gafeen wahila marka marka ay facila lagu keeno ee waxaan ujeedaa fawahala fawahala annaasu dadkii way gafeen waay faghalita annaasu wahala marka facala lagu keeno bimacnaa halita wahila marka la yidhaahdana de waxaa weeyaan waa wareeray qofkii naca marka ay wareerka ay tahay facila lagu keenaa mudaariceedana midka labada wej ou ku bannaan yahay yahilu iyo yowhalu ayb kuwaasay ku jirta hadda marka macnaha loo jeeda fawahala labada macno waa iska suuragal laakiin macnaha shuraaxdu sheegaan waa gafeen waay fahalita annaasu dadkii way gafeen fii maqaalati rasuuli llahi sal ll ly slama tilka maqaaladii rasuulka ee taa ahayd dadka way ku gafeen in kamida ama waa ku wareereen fii ma yataxadauuna bi hadihi alaxaadiidi waxay ku sheekaysanayaan oo axaadiidtan ah naxwi mi-ati sana boqol sano xaggeed marka boqol sano waxay tahay boqol sano dee gefku waxay tahay dad baa u qaatay in adduunkuba boqolkaa sano ku dhammaanayo mana yani dadku qaarkood haddii waxa si qaldan loo fahmo yaa badanaa waxaa ka imaado cibaaradii oon qaldanayn ayaa faham qalad oo laga qaatay darteed ayaa yacni dadka qaar waxay u dareemayaan cibaaraduba inay qaldan tahay marka marka dadka afhaamtooda qaldan maahane cibaarada ma qaldana rasuulka sala alla ly slam ayb meeshaas marka waxyaabo badan waxaa dareemaya in sidii nebigu u yidhi maaha si kale loo qaadan karo mar haddii ay taasi dhici karto marka qofka inuu iska hubiyo waxaa nebigu yidhi sida uu fahmaayo ayb waana da midda aadan ula yaabaynin hadda shan qof oo is-haysato oo shantuba mid midka kale waafaqsan ounan jirin shantoodana inay nebiga wax ka soo xigtaana laga yaabaa shantooduna inay nebiga wax ka soo xiganayaan ee meeshaas un qalad unbaa jiran ama waxa ay soo xiganayaanan saxiix ahayn oo min xaysu naqli ama waxa sida ay u daliishanayaanay u fahmeena qalad ku jiraan cilmigana wuxuu yidhaahdaa ibnu taymiya imaa imaa nasun musadaqun aw baxun muxaqaq cilmi labadaas le nas oo saxiix ah iyo baxi muxaqaq ahoo adilo iyo iyo madluulkeed iswaafaqsan daliil iyo madluulkiis iswaafaqsan ayb haddaad aayadda akriso ama xadiidka akriso laakiin madluulkeedii ah meeshii ounan waa ounan oolin ee ninkan aayadou akriya darteed waa waa musiib loo dhihi maayo ogowha adiguna hadhow inaad tiraa war aayadaha aan akrinaayo maa diidan tahayna inaad tiraana waa qalad labaad iyadana aayaduhu marka muraadkii alle muraadkii rasuulka ma ku socdaan mase kuma socdaan yaa iskale wadiifadaas marka wadiifadaas yaa iskale liman hadihi lwadiifa wadiifo ahlu cilmigu leeyihiin dadka cilmiga ku raasikay wadiifo ay leeyihiin ibnu taymiya iqtidaau siraadi lmustaqiimka waa sheegaya daliilku in la fahmo inuu daliil yahay waa iska sahlan tahay waxaan xadiid miyaa aayad miyaa waa sahlan tahay in la fahmo ee laakiin shayga adag ee dhibka badani waxa ay tahay adiladu sida daahirka markay iska hor yimaadaan ama sidii loo jamcin lahaa ama sidii loo kala hormari lahay ayb midaasna wuxuu yidhi waa wadiifatu khawaasi ahli lcilmi waay waa wadiifo ay leeyihiin marka dadka ahlucilmiga khawaasta weliba u ah iyo iskale marka waxaa lagu dhumaa badanaa waxay tahay waxaas waa qof uun marka laga yaabo inta uu xadiid akhrisanaayo ama uu kitaab kor joogo ay dhan tahay sanad ama laba iyo wax lamida yaa wuxuu leeyahay masaladan xadiid hebelaa saas u sheegay saan iyo saanna u ahay haddaad u dhabogashana cid uu kasoo guuriyey fahamkaas ma leh khilaafaan arrintaas marka ay keenaysaa qaala hada xadiidun saxiixun ayb wuxuu yihi laa yabqى miman huwa اlyawma calىa dahri اlardi axadu yuriidu bidalika wuxuu ujeeda an yankharima inuu go-ayo dalika alqarnu qarnigaas qala hada xadiidu صaxiix qala baabu ma jaءa fi الnahyi can sab الriyaax dabaylaha in la caayo wixii ku yimid caddayntiisiiba uba iska reebidda la yska reebay caddaynteediiba wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay qala xadaثna isxaaq bnu ibraahima bni xabiib bni shahiid qala xadaثna mxamed bnu fudayl qala xadaثna اlacmash can xabiib bni abi haabiti can darin an sadi can saciid bni cabdiraxman bni abza can abihi can ubay bni kacbin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa tasubu riixa dabaysha ha caynina faidaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad nacaysaan faquuluu dhaha allahuma inaa nas'aluka min khayri hadihi riix ilaahu dabayshan khayrkeedaan ku weydiisanaynaa wakhayri maa fiiha wakhayri maa umirat bihi iyo wixii la amray khayrkiisa wanacuudu bika min shari hadihi الriix washari maa fiiha washari maa umirat bihi iyo dabayshan wuxuu loo amray shartiisaan ilaahu kaa magan galnay dhaha kitaabu lfitan hadda wuxuu u keenay shar baa ku jirta dabaysha qaarkeed dabayshii midna khayray wadaa midna shar bay wadaa ayb fidnaduna waa shar qala fi lbaabi can caaishata wabi hurayrata wcuhmaana bni abi اlcaas waanasin wabni cabaas wajaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala alimaamu abu ciisa babun xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mucaad bnu hishaam qala xadaثna abi wahuwa hishaam bn abi cabdillahi اdastuwaaئi can qataadata can الshacbiyi can faaطimata binti qays ana nabiy اllahi slى اllahu عalayh wali waslm nabiga sacida lmimbara mimbarka ayuu fuulay fadaxika waa qoslay faqaala wuxuu yihi ina tamiiman daariya tamiim addaari xadaanii bixadiidin buu ii sheegay fafarixtu bihi waan ku farxay faaxbabtu waxaan jeclaystay an uxadiakum inaan aniga idiin sheego sheekadaa marka sheekadaa de mar haddii nebiguu qiray waxay noqonaya waxyi waana dabcan xukmu rafci unbay qaadanay xadiidkana culimada qaara waxay u deliishadaan riwaayat alakaabir can ilasaaqir oo waxay leeyihiin nebiga wuxuu ka warinayaa tamiim addaari qaar baa sidaas dhaho ayb faqaala wuxuu yihi ina tamiima iddaariya xadaanii bixadiidin fafarixtu bihi faaxbabtu an uxadiakum ina naasan dad min ahli filastiin dad reer filastiin ah rakibuu safiinatan doon ayay fuuleen fi lbaxri badda fajaalat bihim way la wareegtay xataa qadafathum ilaa ay ku tuurtay fii jasiiratin jasiirad min jazaa'iri lbaxri badda jasiiradaheeda ka mida faidaa hum bidaabbatin waxayba arkeen oo soo kadisay bidaabbatin daabad labaasatin oo oo dhar labis badan daabad marka labis badan wadato labiskaasina waa kinaayatun can kahrati shacrihaa tinteeda badnaanteedaa loo jeedaa daabad aad u tin badan ayaaba ayayba arkeen oo kadisay daabadda oo naashiratin firdhisay oo faafisay shacrahaa tinteedana kala daadisay fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa anti adigu maxaa tahay qaalat waxay tihi ana aljasaasatu aniga jasaasadii baan ahay jasaasa marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa loogu bixiyey litajas litajasusihaa lidajaali litajasusiha alakhbaara lidajaal inay akhbaarta dajaal u geyso darteed ayaa waxaa loogu jasaasa loogu tilmaamay qaaluu waxay yidhaahdeen fa akhbiriinaa noo waran qaalat waxay tihi laa ukhbirukum idiin warrami maayo walaa astakhbirukum idin waraysan maayana walaakin i'tuu kaalaya aqsa alqaryati qaryadan meesha ugu fog kaalaya oo imaada fa ina hama meeshaa waxaa joogo man yukhbirukum qof wax idiin sheegayo wayastakhbirukum idin waraysanayana faataynaa waan nimid aqsa alqaryati qaryada meesha igu shisheysay faidaa rajulun nin waaba isaga oo muwahaqun mid la xirxiray uu yahay bisilsilatin silsilad lagu xiray faqaala waxa uu yidhi akhbiruunii ii warrama can cayni zucar isha la yidhaahdo zucar isheeda balayga warrama meel marka biyo fadhiyaana ah zuqar can cayni zuqar ishaa meeshaa biyaha ku jira zuqar biy isheeda iiga warrama alimaamu nawowi wuxuu yihi hiya baldatun macruufatun fi ljaanibi alqibliyi min ashaam shaam bay dhanka qiblada ka jirtaan waana beled la yaqaano uu yihi hadda alimaamu nawowi baasaa dhahay mucjamulbuldaanka asaga maba sheeginba bal wuxuu sheegay zaqar saas camalo wuxuu sheegay xijaaz iyo meelaha buu ku tilmaamay middaa inay mid kale tahayna waa dhici kartaa ayib qulnaa waxaanu nidhi buu yidhi mal-aa waa buuxdaa hiya iyadu mal-aa mid buuxda weeyaan tadfuqu way burqanaysaa qaala akhbiruunii ii warrama cani lbuxayrati haradii biyaha ay fadhiyeen bal ka warrama buxayrada waa mid la laysla yaqaanay qulnaa waxaanu nidhi mal-aa tadfuqu waa buuxdaa way burqanaysaan qaala wuxuu yidhi akhbiruunii bal iiga warrama can nakli baysaan baysaan meesha la yidhaha geedtimireedkeeda baysaan marka waa mowdicun bayna xawraan wa filastiin waxay udhexaysaa xawraan iyo falastiin xawraanna waa agagaarka dimashq dimashq agagaarkeeda weeyaan waa meesha nawaa iyo dhulkaa ay ku taallaba nawowi me meeshuu ku dhashay iyo meelaha agagaaraheeda hadda lafteeda xawraan aa la yidhaha bilaadi xawraan can naqli baysaan aladi kaasoo bayna alurdun wa filastiin ah hal acama meeshaasi yacnii miro ma keenay geedihii timirtae meeshaa ku yaaleen miro ma keeneen qulnaa nacam haa qaala akhbiruunii iiga warrama cani nabiyi nebigii hal bucitama lasoo bixiyey qulnaa nacam haa qaala akhbiruunii kayfa annaasu ilayhi iiga warrama dadku say ku yihiin qulnaa waxaanu nidhi siraacun hum iyagu siraacun kuwa u degdegaya qaala waxa uu yidhi fanazaa waa booday naswatan halmar boodid xataa kaada ilaa uu ku dhowaadayba silsiladii inuu gooyo macnaha qulnaa waxaanu nidhi famaa anta adigu maxaa tahay qaala wuxuu yidhi ana dajaalu anigi dajaalaan ahay wa inahu yadkhulu lamsaar ninkan aada u jeedaanna magaalooyinkuu geli doonaa ku lahaa dhammaanteed ilaa daybata dayba maahani wa daybatu almadiinatu daybana waa madiina sidaasuu yidhi xadiidkan marka muslim ayaa wariyey waa xadiid saxiix dadka caqlaaniyiintaa ku ciyaaraan xadiidkan oo waxay yidhahdeen adduunyada meel walba waa la tegay iktishaafaa la gaaray jasiirad nin uu ku xiran yahay wax soo arkayna lama haayay leeyihin marka waxyigaad ama xadiidku intaasma lagu radi karaan maalin walba wax cusubaa la helayaa la dhahaya iska dhaaf dad xayawaanaadka qaar aan la aqoonina aan la bartaa maalin walba xayawaanaadkii baa qaar cusub la barana meelo aan hore loo aqoonin baa la baranayaa oo hadda markan kuwan laftooda uu leeyahay yacni christopher colombos iyo fasco dagama iyo ayaga laftooda waqti dambe un soo ma helin jasiiradahan ay heleen ee hadda laftooda waa socdaa weli soo maha sahankaas iska juqraafiga wax socdo waa bani aadanka cilmigiisu marka cilmi oo xadidan wahay nacam ilaahay inuu ka qariyeyna waa waa awoodaa inuu ka qariya ninkan laga qariyo dadku aynan arkin marka dadkan caqlaaniyiinta waxay yidhahdeen axaadiidtan wax la rumaysan kara maaha waxaanoo kalea ku yaalay leeyihin abu raya iyo waxyaabaha ay dadka lamidka qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غaribu min xadiidi qataadata can الshacbiyi qala waqad rawaahu غayru waxidi can الshacbiyi can faطimata binti qays qala baabun xadaثna mحamed بن bشhاar qala xadaثna cmr بن cاaصm qala xadaثna xmad بن سلمة عn عlي بن زaيد عn الxasن عn jundb عn xudayfةa qala qala rasuul الlahi صلl ل slم laa ynbغii lilmؤmini muؤmin uma haboona an yudila nafsahu naftiisa inuu duleeyo maxaa laga wadaa qaluu wakayfa yudilu nafsahu nafsadiisa see u duleynaya qaala yatacaradu wuxuu u banbaxayaa min albalaءi belada xaggeeda lima laa yuطiqu waxuusan awood u lahayn waxaadan awood u lahayn haddii aad u banbaxdo balaad la kulmaysaa naftaadiina waad duleynaysaa waxaadan ka bixi karin baad gelaysaa ayb meeshaa marka xadiidkan waxay keenaan alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar intii awoodaada qaba adiga wixii awoodaada ka baxo iska daa cabdullaahi binu cabaas baa waxaa la yihi saciid ibnu jubayr baa wuxuu ku yidhi ninkan amiirka ah wax ma u sheegaa buu yidhi munkarka ma ka reebaayo wax ma u sheegaa markaasuu cabdullaahi binu cabaas waxa uu yidhi haddii uu macsi adiga ku amro ha yeelin oo kun rajulan cinda idin markaas nin raga noqo inta ka horeyso awood uma lihida iska daabuuli ibnu rajabna xadiidkan man ra'aa minkum munkaran markuu uu sharxayo jaamiculculuumka ayuu keenayaa xadiidkan xadiidka isaga dacfi baa ku jira dabcan cali bni zayd bni judcaan ayaa ku jiro laakiin xadiidka man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi istidaacada waxyaabaha lagu xiray ayaa ku tusaya ayb waxa qofka markaa dhown uu ku dulloobo nafsadiisa aynan ka bixi karin haddii la imtixaanana laga yaabo inuuba yacni imtixaankii uu ku guulaysan waayo ama ay dhacdaba in diintiiba uu hadhow ka tagaba haddii inta la ciqaaba ile dadka qaar ciqaabtii uma adkaysan karaan in inta la ciqaabo waxaa laga yaabaa uu dhinac kale u wareegaba naam adaa marka waxaas isgelinaya naam waxaadan awoodin ilaahay ku weydiin maayo iska daa naam ayb fitnada marka qofka inuu u yeerto maaha qaala hada xadiidun xasanun gariib waana la arkay dad badanoo u yeerto u yeertay marka dambena dhibaata markay ku dhacdayna dhinaca kale haddana ka je ka soo jeestay naam oo isagii dhanba isbedelay oo kharibmay qala babun ay hada kani baabun baab weeyaan xadaثna mحamed بnu xatim xaatimin الmؤdib qala xadaثna mحamed بn cabd الlahi الأnصariي qala xadaثna xumayd الطawil عan anas عan anas bni maliki عan النabiyi slى الlah عalيyه walih waslama qaala unsur akhaaka ظaalima aw madluuman walaalka u gargaar isaga oo daalim ah wax dulminayo iyo isagoo la dulminayo qiila ya rasuula الlah nusratuhu madluuman yani nasartuhu madluuman waan u gargaaray marka laga gardaran yahay oo isaga uu yani marka isaga laga gardaran yahay fakayfa ansuruhu daaliman see ugu gargaaraa isagoo gardaran qaala wuxuu yidhi takufuhu cani dulmi dulmigaad ka celinaysaa fadaka nasruka iyaahu kaagaasi marka waa gargaarkaaga aada isaga u gargaaraysa xadiidkan marka kitaabu lfitan inuu soo dhexgeliyo ama abwaabu lfitan waxaa keenayo mar haddii qofku madluum loo gargaarayo yacni waxa loogu gargaarayo qof madluum oo laga gardaran yahay fitna maaha inayna fidnahayna xadiidka uu tilmaama ayb ee nin daalima markaad u hiilisaa adiga fidnada ku jirtaa laakiin nin madluum oo laga gardaran yahay haddaad gardaradii ka celiso ood ku dhimato adiga ama isagii markaa yacni mar meeshaasi ay wax ka dhacaan adiga dembi korkaaga ma aha oo fidnadana marka waa marka aan la garanaynin man ilmuxiqu waman ilmubdilu ama waxa dhanba marka ay mubdiliin isla wada yihiin ayb qaala wfi lbaabi can caaishata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabun xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can abi muusa ayb abi muusahan marka abu muusa can wahbi bni munabih majhuulu waa jahaala ku sugan rawaa lahu abu dawuud wtirmidiy wالnasaa-iy can wahbi bni munabihin can ibni cabaasin can الnabiyi slى اllahu عalيyh wali waslama qaal man sakana اlbaadiyata jafaa baadiyaha ninkii degaa waa qalalayaa waman itabaca sayda gafal ugaarka qofkii raacaana waa cibaadadii waa ka waa halmaamayaa waman ataa abwaaba suldaani suldaanka irdihiisa qofkii yimaadana uftutina waa la fidnaynayaa qofka qala wfi lbaabi can abi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu gariib min xadiidi bni cabaas laa nacrifhu ila min xadiidi thawriyi marka xadiidkan de jahaala ku sugan oo ninkaa majhuulka ku jira abu muusa abu muusa can wahbi bni munabih ayb shaahid buu laakiin xadiidku leeyahay min xadiidi abi hurayrata cinda axmed mid kalena ibnu cabaas baa warinaya cinda albayhaqiyi fi shucab ayb man sakana albaadiyata jafana waxaa looga wadaa qalbigiisa qalalayo leanna maxaa yeeley cilmigii buu ka dheeraanayaa jamaacadii buu ka dheeraanaya jumcadii buu ka dheeraanayaa nin iska mutuxan oo qallalan uu noqonaya baadiyaha marka ma fiicna ayb haddii laakiin fidna iyo dhib uu jiro in markaa qofka uu baadiyihii tago markaas way fiican tahay magaaladii haddaan lagu nabadgelaynin ayb man ataa abwaaba suldaani tutinana waxa ay tahay hadduu meeshaa marka istaago ee dantaa waxaan kuu qabanayaa dantaada ee adigana wax shardi baa lagaa rabaa meeshaasi diinkaagii inaad wax ka tanaasushaa laga yaabaa ogow marka ayb liannahu labay mid tahay liannahu idaa waafaqahu fii maraamihi faqad khaadara biruuxihi waliannahu yaraa sacata addunya fayaxtaqiru nicmat allahi calayhi fayaxqiru nicmat allahi calayhi haddii uu waafaqo ulajeedka uu ku waafaqo ruuxdiisii ayuu khatar geliyay xagga diinka waxaa kaloo laga yaabaa adduunyadaas marku ku arko meesha suldaanka iridiisa adduunyada taalla ee waxaa marku arko nicmada alle isaga uu haysto waa xaqirayaa adduunya saan may ahayd uu le warba ma annagaaba haynayba walidaalika dadku markay meeshaas tagaan kuwa ugu daran waa dadka weliba qofku marku tadayun iyo diin iyo ku dhex jiri jiray hadduu meeshaas aado mushkila marka waxuusan arki jirin uu arkayaa macnawiyaad baa kusoo kordhaya macnawiyaad uunan arki jirin maal uunan arki jirin kan ugu daran uu noqonaya marka waa qal waa hallaabaya marka wax hallaabana kuwaasaa ugu daran ayb kuwa weliba dadka diinka iyo aqriyo ama diinka yaqaano intay marka halkaas saas meelahaas marka uun ag taagan mar walbo diinkooda inay markaa yacni ku fidnoobo qataray u yihiin wa rubama istakdamahu waxaa laga yaabaa inuu shaqo kuu dirsado falaa yaslamu min alimi fi dunya marka waalcuquubati fi lcuqba haddii marka adigu intaas waaba hadduu saxo kuu dirsanin hadduu wax kuu dirsadana waxbaa kugu dhacaya diinkaagii wabaa waxbaa hallaabaya marka waxay ku fiican tahay inaadan ag tegin haddii ay dhacdo inaad ag tegaysana xaq u sheeg war ummadda dhibkaanay qabaan sidaana lagaa rabaa waajibkaagu sidan waaye waa bannaan tahay taas culammadii hore cizi ibnu cabdisalaam iyo ibnu taymiya iyo imaam alimaamu nawowi iyo waa u sheegi jireen awsaaci iyo haakada qala wfi lbaabi can abi hurayrata qala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi bni cabaas la nacrifhu ila min xadiidi hawriy qala baabu xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu dawuud huwa طayaalisiyu qala anba'na shucbatu can simaki bni xarbin qala samictu cabdالraxman bni cabdillaahi bni mascuudin yuxadiثu can abihi qala samictu rasuula اlahi sal l slm yaquul inakum idinku mansuuruuna kuwa loo gargaarayaa tihiin wamusiibuuna kuwa markaa yacnii hanaa-im helayaad noqonaysaan wamaftuuxun lakum kuwa la idiin furay dhulka faman adraka daaka kaagaas qofkii soo gaara minkum idinka idinka mida falyataqi llaha allah ka cabsado waliya'mur bilmacruufi ha faro waliyanha cani lmunkari munkarka ha reebo waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar maalka marka inuu fidno keenaya laga qaadanaya isnaadkiisuna waa xasan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabun xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu dawuud qala akhbarana shucbaة can اlacmash xamaadi wcaasim bni bahdalata anahum samicuu aba waa'ili can xudayfata qaala qala cumaru ayukum yaxfadu ma qala rasuulu اlahi sal l slm fi lfitna kiineebaa xifdisan nebigu wuxuu fidnada ka yidhi faqaala xudayfatu ana qaala xudayfatu waxau yihi fitnaة rajuli qofka fidnadiisa la fidnaynayo fii ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi dhexdooda lagu fidnaynayo tukafiruha asalaatu wasawmu wasadaqatu walamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar ayaa dhaaf dhaafayso salaadii baa lagu dhaafaa soonkii baa lagu dhaafaa wahaakada marka fitnadu inay anwaac kale leedahay xadiidkan laga qaadana mid fadaa'ilu acmaalka lagu dhaafo qaala cumaru cumar wuxuu yihi lastu can hada as'aluka tan ku su-aali maayo xaggeeda walaakin can ilfitnati baan kaa weydiinayaa allatii tamuuju ka mawji lbaxri midda yacnii hiraynayso badda hirk hirkeeda oo kale yani badda hirkeedu waa weyn yahay fitanka waa weyn baan ku su-aalayaa walaakin qaala waxau yidhi yaa amiira almu'miniin ina baynaka wa baynaha baaban muqlaqan iyada iyo adiga waxaa idiin dhexeeya albaab la xiray qaala cumaru cumar wuxuu yidhi ayuftaxu am yuksar ma la furaya amse waa la jebinaya qaala bal yuksar waa la jebinaya dadka iyagaa doonanaya qaala wuxuu yidhi idan laa yuqlaq waxaa laga yaabaa inaan la xirin markaas ilaa yowmi alqiyaama qaala abu waa'il fii xadiidi xamaad faqultu limasruuqin baa waxaan ku yidhi sal xudayfata xudayfo weydii can ilbaabi albaabkaas cidda uu yahay fasa'alahu waa su-aalay faqaala cumaru xudayfa wuxuu yihi waa cumar ninka haddii uu dhinto kadib markaa yacnii ay bilaabmaysa marka fitan iyo qalaaqin ayb qaala hada xadiidu صaxiix qaala baabun xadaana haarun qaala xadaana haarunu bnu isxaaq alhamdaniyu wahuwa saduuq qala xadaanii moxamed bn cabdilwahaab wahuwa alqanaad hiqat caabidu can miscarin can abi xasiin n الshacbiyi can اlcadawiyi caasim alcadawi weeyaan wahaqahu الnasaa-iyu can kacbi bni xujrata qaala kharaja ilayna rasuulu اlahi sal l slam nabigaan noo soo baxay wanaxnu tiscatun sagaal anagoo ah khamsatun وaarbacatun shan iyo afar axadu lcadadayni labada cadad midkood min alcarabi bay ka ahaayeen walaaqaru ka kalena min alcajam faqaala wuxuu yihi ismacuu maqla hal samictum ma maqasheen inahu sayakunu bacdii umaraaءu yani ma maqlaysaan inahu sayakuunu bacdii waxaa ahaanayaa gadaashay umaraa'uhu maro faman dakhala calayhim qofkii u galo fasadaqahum u rumeeyo bikadibihim beenta ay sheegayaan u rumeeyo wa acaanahum ugu kaalmeeyo calaa dulmihim dulmigooda ugu kaalmeeyo falaysa minii aniga mid maaha walastu minhu ana ka mid ma ahi qofkaas in madaxoo meel taaganoo been dadkii u sheegayo haddii marka qofka uu beentiisaas u rumeeyo dulmigiisana ugu kaalmeeyo noocay rabaan ha ahaadaan ayb madaxdaasi qaabkay doonaan ha u jiraan ayb xadiidku qolo gaarana kama hadlayo madaxduna dad gaara ma sheeganayaan oo dadkao dhan madax waa madaxdu marka fi-o walbaa iyo koox walbaa madaxay leeyihiin ninka madaxdaa marka macruufun baa lagu adeeci karaa munkar maya ninkii marka beentiisana u rumeeyo uguna kaalmeeyo dembiga iyo dulmiga wuuso ayaa xadiidku ka warrama dad marka iyaga la cafiyey ma jiro iyagu iska ah yacnii aan dembigoodu dembi la-aan yahay ma ma jiraan ayb wala falaysa minii walastu minhu walaysa biwaaridin calaya alxawda mid igu soo aroorayo xawdka iigu soo aroorayana ma ahan kaasi waman lam yadkul calayhim kaanu gelin walam yucinhum u kaalmaynin calaa dulmihim aan ugu kaalmaynin walam yusadiqhum aan u rumaynin bikadibihim beentooda aan rumaynin beentooda aan rumaynin fa huwa minii waana minhu isagoo anuu iga mid yahay annaasaan ka mid ahay wa huwa waaridun calaya alxawda xawdka mid igu soo aroorayana waa qal hada xadiidu صaxiixu غariib la nacrifhu min xadiidi mscr ila min hada اlwجhi qala haarunu waxadaanii mxamed bn cabdilwahaab can sufyaan can abi xasin can الshacbiyi can caasimin اlcadawiy can kacbi bn cujrata can الnabiy sal l slm naxwu qala haarunu waxadaanii mxamedu can sufyaan can zubayd can ibrahim ibraahimkan marka ibraahim can kacbi bni cujra majhuulu rawaa lahu tirmidiyu faqط ayb can ibraahima walaysa binnakhaciyina ma aha can kacbi bni cujrata can الnabiy sal l slam naxw xadiidi miscar qala wfi lbaabi can xudayfata wbni cumar qala baabun xadaanaa ismaaciil bnu muusa alfazariyu bnu bnu bnati الsudiy alkuufiy qala xadaanaa cumar bnu shaakir marka ninkaa hore ismaaciil bnu muusa isagu saduuqun yukhdiu warumiya birafdi ninkan dambe sheekhiisa cumar bnu shaakirna waa daciif rawaa lahu tirmidiyu faqad can anas bni malikin qaala xadiidkan waa halka xadiid ee tirmidiga ku jiro ee hulaaiga ah waa halka xadiid ee hulaaiga tirmidiga ku jiro ismaaciil bnu muusa cumar bnu shaakir can anas bni malik isagii nebiga meeqay isu jiraan tirmidi iyo nebiga saddex qof bisa udhexayso waa hulaaiyaadka tirmidi halka xadiid ee hulaaiga ahba bukhaarigana kow iyo labaatan meelahaas xadiidaa ku jirta oo hulaatiyaad ah can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yaatii cala nnaasi zamaanun dadka zaman baa ku imaanaya asaabiru fiihim midka sabraya iyaga dhexdooda calaa diinihi ku sabrayo kalqaabidi cala aljamri mid ku mid hayo oo yacni gacanta ku hayo cala aljamri dhuxul oo kale uu yahay qala hada xadiidu gariibu min hada lwجhi wacumar bnu shaakir rawaa canhu gayru waaxidi min ahli اlcilmi wahuwa shayku basriyun ayb xadiidka marka shaahid buu leeyahay min xadiidi abi haclabata alkhushani waana صaxiix qala baabun xadaanaa qutaybatu qala xadaana cabdاlcaziiz bni mxamed wahuwa daraawardiyu can اlcalaa bni cabdالraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slama waqafa calى naasi juluusin wuxuu kor istaagay dad fadhiyo faqaala alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin bikhayrikum min sharikum kan idinku khayr kuwiina khayr kale kuwiina sharta leh qaala fasakatuu waa aamuseen faqaala dalika halaata maraatin buu yidhi faqaala rajulu balaa yaa rasuula allah akhbirnaa bikhayrina kan noo khayr badan noo sheeg min sharinaa noogaga sheeg midka midkeenna sharta leh qaala khayrukum kan idinkugu khayrka badan man yurjaa khayruhu waa kan khayrkiisa la rajaynayo wa yu'manu sharuhuna laga aamin noqonayo wa sharukumna man laa yurjaa khayruhu kan khayrkiisa la rajaynayni waayo walaa yu'manu sharuhu shartiisana aan laga aamin ahayn qaala hada xadiidun saxiix mar walba hadday dadku shar un kaa filanayaan oo adiga ay shar kaa filanayaan qof xunaa tahay haddii khayrkaaga ay rajaynayaan shartaadana ka nabadgelsan yihiin waa fiican tahay qala baabun xadaanaa muusa bnu cabdiraxmaan alkindiyu alkuufiyu qaala xadaanaa zayd bnu xubaab qala akhbaranii muusa bnu cubaydata qaala xadaanii cabdullahi bnu dinar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa mashat ummatii bilmuayطaa ummadaydu hadday socdaan bilmuayطaa socod kibir ku jira ay u socdaan almuayطaa marka waa socod kibir oo ku jira gacantaagna oo ku jiro wakhadamahaa abnaau lmuluuki muluugtii dadka ahaan jiray ilmahoodana ay u khidmeeyaan oo addooma ay iska noqdaan abnaau faris waruum faris iyo ruum wiilashooda hadday u khidmeeyaan ummaddeyda sullita shiraaruhaa calaa khiyaarihaa sullita waxaa lagu dirayaa shiraaruhaa kuwooda sharta badan calaa khiyaarihaa kuwooda khiyaartaa lagu diraa ee waana dhacdayba sow maaha marka cuhmaan radia allahu canhu waxaa lagu dadkii khayrka badnaaba u ahaa yaa lagu soo diray cuhmaan oo dilay kuwii sharta badnaa oo khawaarijta iyo mabaadi'daas xun kuwii watay baa lagu soo diray ayb xadiidka marka waa xasanu ligayrihi ayb muusa bnu cubayda ku jira waa daciif isaga laa siyama cabdullahi bni dinaar markuu ka warinayo laakiin waa la mutaabiceeyey mutaabacadana isaga laftiisaa keeni doona tirmidi qaala hada xadiidu gariibu wqad rawaahu abu mucaawiyata can yaxya bni saciidin alansaariy qala xadaanaa bidalika mxamed bn ismaaciil alwaasitiyu qala xadaanaa abu mucaawiyata can yaxya bni saciidin alansaariy waa kaa marka mutaabici can cabdillaahi bni dinar can ibni cumar can nabiy sal slam naxwahu walaa yucrafu lixadiidi abi mucaawiyata can yaxya bni saciidin can cabdillahi bni dinar can ibni cumara aslun looma oga inama lmacruuf inama almacruufu xadiidu muusa bni cubayda weeyaan kii horaa aada loo yaqaan waqad rawaa maliku bnu anas hada alxadiida can yaxya bni saciidin mursalan walam yadkur fiihi can cabdillahi bni dinaar ma sheegin can ibni cumar qala xadaanaa moxamed bnu lmuhana qala xadaanaa khalid bnu lxaarid qala xadaanaa xumaydun iطawiil can ilxasan can abi bakrata qaala casamani illaahu alla waa i dhowray bishayin buu igu dhowray samictuhu min rasuuli llahi sal l slam nabiga aan ka maqlay lamaa malaka lamaa halaka kisraa markuu halaagsamay qaala waxau yihi miman istakhlafuu yay madax ka dhigteen qaaluu ibnatahu gabadhiisa ayay yidhaahdeen faqaala nabiyu sal ll slam lan yuflixa qowmun qolo ma liibaanayaan wallow amrahum imra'atan arrintooda iyo maamulkooda haween u dhiibtay kuwa ma liibaanayaan marka ma liibaanayaan haddii la yidhi khabarun bimacnaa waxaa weeyaan bimacna nahyi yaynan u dhiibaninaa marka laga wada talo ayb xadiidkana bukhaari iyo wariyaniyo muslim waana xadiid saxeixo bal kutubu sitaa lagu wariyeyba qaala falamaa qadim qadimat caaishatu markay caaisha soo gashay yacni albasrata waa dagaalkii jamal caaisha ay la socoto dakartu qowla rasuulillahi sal l slam nabiga warkiisaan xasuustay buu yidhi facasamani illaahu bihi alla waa igu dhowrayo ma gelin iyaga ma raacin caaisha qof ka fiican maa jiro ka caqli badan oo ka cilmi badan maleh haween markaa hadda kadib ma la sugaa haween caaisho ka fadli badan oo ka cilmi badan maa la sugaa kana caqli badan maya abadan la sugi maayo ayb marka taa waxay ku tusay haddii sidaaba saxaabigii xadiidka warinayo ku dareeriyey caaisha korkeeda maxaa u yaal kuwo kale marka oo waxay kala midigtooda iyo bidixdoodaba aan kala kasaynin arrintaa iyadana waa arrin xikmad ku jirto caqliga saliimka ah iyo tajaaribtana lagu d lagu fahmaayo arrintaa iyadana qofka isaga de ismoogeysiinay baabkiis baab kale wa madaahibtuna markaa afar saddexda madhab ee maali yani malik iyo shaafici iyo axmed iyagu waxay leeyihiin qaadina ma noqon karto madaxti madaxtinimadii guudna ma kama noqonayso madax wixii aan marka imaaro aan ahayn waa qaban kartaa wixii aan imaaro ahayn imaaro marka de waxaa weeyaan imaaro marka la leeyahay taweyn keliya ma laga wado qadaha waa imaaro waa imra waxaa imraa yacni degmo gobol mas-uuliyad kaloo weyn sidaas oo kale wax allaala wixii imrada uun wax kamida ah ma qabanaysa qaadina ma noqonaysa abuu xaniifa isaga masalada qaadiga wuxuu leeyahay wixii iyada ay ka marqaati furi karto qaalli waa ka noqon kartaa naag marka maxay ka marqaati furi jirtay amwaasha wixii maal ku tacalluqo haweeney waa kala saari kartaa wixii kale sameeya dadkan kale warkood kuma jirna dhahayaan iyaga maalan qudaadaa laga dhigayaa xeraalyaala laga dhigayaa horumar la gaaray waayo horumar la gaaray maaha ibliisnimo soo kordhaysa waay maxaa yeele nebigu sidaan uu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi ninkii isaga raalli garaynayo cid kale howl isaga u taallo wahay diin inuu kula soo xagxagto ma aha qaala hada xadiidun صaxiix qaala baabun waxaan yar kitaabkan iska dhammaynaynaa xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu caamir qala xadaثna mxamed bn abi xumaydin can zayd bni aslam can abihi can cmara bn الkhaطaab can الnabiy sal ly slama qaala alaa أhbirkm bkhiyaari umaraaئikm washiraarihim khiyaaruhum aladiina tuxibuunahum kuwiina idinkugu khayrka badan umarada idinkugu fiicani waa kuwa aad tuxibuunahum aad jeceshihiin wayuxibuunakum iyagana idin jecel watadcuuna lahum aad u ducaynaysaan wayadcuuna lakum idigana idin ducaynayaan washiraaru umaraa'ikum aladiina tubqiduunahum waa kuwaad u caroonaysaan wayubqiduunakum idin caroonaya watalcanuunahum wayalcanuunakum qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi moxamed bni abi xumayd wmuxamedun yudacafu min qibali xifdihi moxamed bni abi xumaydna waa la daciifiyaa buu yihi min qibali xifdihi qala xadaثna الxasn بn عaliyin الkhalaal qala xadaثna يزيid بn haarun qala akhbarana هisham بn xasan can الxasan an dabata can dabata bni mxsan can umi salamata can الnabiy sal ه slm qaal inahu sayakunu عalaykum aئmaة baa korkiina madax ka noqonaya tacrifuuna watunkiruun waad garanaysaan waana inkiraysaan faman ankara qofkii inkiro faqad bari'a waman kariha qofkii kahdo faqad salima waa nabad galay walakin man radiya wataabaca laakiin qofkii ku raalli noqdo raaco isagu xaalkiisu waa qatar faqiila yaa rasuula allah afalaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin rasuul allow qaala laa maya buyi maa sallow intay tukanayaan maya yani intay salaaddii ogol yihiin tukanayaan maya la dagaalami maysaan qaala hada xadiidun saxiix salaaddii marka cinwaan inay weli islaamnimada ka bixin wax tusaaya qala xadaثna axmed bnu saciidin alashqr qala xadaثna yunus bn mxamed wahaashim bn اlqasim qala xadaثna salixu اlmuriy saalix اlmuri waa soo marnay dacfi baa ku jira tirmidi baana u wariyo can saciidin اljurayriy can abi cuثmaan الnahdiy can abi hurayrata qaala qala rasuulu lahi sal ly slam ida kanat umaraaؤkum khiyaarakum umaradiinu hadday noqoto kuwa idinkugu fiican waagniyaaukum kuwiina hantida haystana sumaxaa'akum kuwiina saamaxaada badan ay noqdaan wa umuurukum arrimihiinana shuuraa ay tahay talo beynakum dhexdiinna oo aad ka tashanaysaan fadahru lardi dhulka korkiisaa khayrun lakum idinkaga khayr badan min badnihaa hoosteeda yacnii nolosha waa fiican tahay markaas haddii dadku tashanayaan dadkii hantida haysta ay yihiin dad saamaxaad badan madaxdu ay yihiin dadkii khayrka badnaa waidaa kaana umaraa'ukum shiraarakum hadday yihiin umaradiina kuwayna sharta leh wa aghniyaa'ukumna bukhalaa'akum kuwiina hantida haystana kuwa idinkugu bakiilsan ay yihiin wa umuurukumna ilaa nisaa'ikum arrimihiinana haweenkiina ay markaa yacni ka talinayaan waa sida hadda iska badan wahay qoys dhan baad arkee talada haweena isaga gaaraysa waaba u badan tahayba taas hadda haweentii taladeedii maxaa laga gaaraa marka gurigan gad odagii waxaa laleeyahay gad booskan gabadhan ku dhoofi saan yeel marka dambe siduu isu dhigdhigayo isu dhigdhigayo taladeeda la yeela badiibuu cunuggii gelayaa waa dhintay haddana gurigiina waa ka tegay cunuggiina waa ka tegay taladaas balka warrama alla wixii dhammaa waxay noqdeen marka tale un haween un gacan ku hayaan ilmihii mustaqbalkoodii gurigii mustaqbalkiisii wax walba iyaga sababka keenayana da waxay tahay iyagii baa marka shaqo raadsaday hantina yeeshay mushkilada intaas oo ilaa haweenku haddii iyaga la masruufaayo oo yacni masruufkeedii la siinayo shaqadeedii waa gudan kartaa laakiin hadday iyadu suuqa tagtoy hanti keento ogow hadda talada waa kula leedahay haddaysan kulligeed iyadaa yeelaninba raggiina marka mushkilada haysata ma shaqaynayaan iyagana iyagiina ma shaqaynayaan qaar haweenkii bay diraayaan iyadaa isoo biilaysa uu leeyahay mushkilo badanaa mushkilo badnaa waagii hore oo taladu aynan saa ahaynan roonayn oon dariiq fiican ku soconay allah almustacaan faba markaa wuxuu yidhi fa badnu lardi dhulka hoostiisa waa dhimashadii in la dhinto waayaa khayrun ka khayr badan min dahrihaa dhulka korkiisa qala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi saalixin ilmuriy wa saalixun fi xadiidihi qaraa'ibu laa yutaabacu calayha wahuwa rajulu saalix yani wahuwa rajulu saalix waa xagga dayaanada iyo sidiisa kale qala baabun xadaثna ibraahim bnu yacquub aljuuزajaniyu qala xadaثna nucaym bnu xamaad qala xadaثna sufyan bnu cuyaynata can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaal inakum fii zamanin ayaad ku sugan tihiin man taraka minkum qofkii ka tago idinka xaalou idinka mid yahay cushra maa umira wixii la amray toban marka loo qaybiya meel bihi isaga la amray halaka ou halaagsamayaad joogtaan uma yaأtii zamaanun baa imaanaya man camila qofkii sameeya minhum dadka xaal uu ka mid yahay bicushri maa umira bihi wixii la amray toban marka loo qeybiya meesheeda hadduu sameeyo najaa u badbaadayo qala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi nucaym bni xamaad can sufyaana bni cuyayna qala wfi lbaabi can abi darin waabi saciid xadiidkana marka dacfi baa ku jiro sanadka nucaym ibni xamaad shaykhu lbukhaari baa ku jiro bukhaari saxiixa ugama soo saarin ixtijaaj ahaan laakiin isaga dacfi baa ku jira nucaym ibni xamaad qala xadaثna cbd بن xumayd qala xadaثna cbdالرaزاq qala aخbarana mcmr عan الزhriي عan salimi عan ibni cmar qala qama rasuul الlahi sal ه slm عlى اlmimbri nabiga mimbarkuu ku istaagay faqala wuxuu yihi haahunaa arضu الfitan meeshaan waa dhulkii fidnada waashaara ilى اlmashriq ayuu ishaaray qorax soo bax xayثu yaطlucu qarnu shayطaan meeshuu kasoo baxayo ow qaala qarnu shamsi meeshaasna waa ciraaq nabigu uu tilmaamaya bari madiina ka jirto waa ciraaq riwaayaadka qaar saasay tilmaamayaan waa laysu fasiraa marka ee ciraaq marka laleeyahay fitan baa ka imaanayaana wax kheyra ka imaan maayaan lagama wado bal culamaa ulxadiid intooda badan ciraaqay marka reer ayay ahaayeen basri iyo kuufi iyaa laleeyahay haddana laakiin meel fidno badan uun waayo ow qaala qarnu shamsi qoraxda geeskeeda qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana qutaybatu qala xadaana rishdiin ibnu sacdin can yunusa can ibni shihaabin الzuhriyi can qabisata bni du-eyb can abi hurayrata qaala xadiidkan marka sanadkiisa rishdiin ibnu sacd baa ku jira waana daciif can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slm takhruju min khuraasaana khuraasaan waxaa kasoo baxaysa raayaatun calamo suudun madmadow falaa yarudduhaa shay-un shay ma celinaayo xataa tunsab xataa tunsaba biiliya ilaa laga taago iliya meesha la yihahdo iliya marka waa bayt lmaqdis iliya waa bayt lmaqdis ilaa marka bayt lmaqdis laga taago bayt lmaqdisna waa galbeed khuraasaanna waa waxaa weeyaan waa bari yani sidaasaa marka imaanaysa u yihi qaala hada xadiidu gariib xadiidkanna waa daciif marka xugun lagama qaadanayo oo xadiidka marka rishdiin ibni sacd baa ku jiro waana weliba daciifun jiddan ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed